Xaaladdan waxaa loo yaqaannaa benign migratory glossitis ama geographical tank, waana xaalad ku dhacda carrabka. Waxaa carrabka ka muuqda meelo ay ka lumeen papillae, kuwaasoo ah kuus-kuuska yar ee carrabka dusha ka saaran. Sababta rasmiga ah ee keena lama yaqaan, laakiin waxaa lala xiriiriyaa isbeddellada hormoonnada, genetics, hidde-sidaha, walwalka ama stress-ka, sidoo kale yaraanta birta iron-ta ama vitamin B12. Dadka qaar ayaa dareemaan gubasho ama xanuun markay cunaan cuntooyinka basbaaska leh, cabitaannada aashita leh ee ay cabaan, ama cusbada.